إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka fidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta qaraxyo iyo weerar madaafiic ah la beegsadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose aabbaha dhalay gabar soomaaliyeed oo si xun loogu jir dilay kenya ayaa ka warbixiyey goorta ay waayeen gabadhooda iyo qofka lagu tuhunsan yahay inuu dilka ka dembeeyey mid ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaal ku hagraday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa mar kale ku celiyey inay ka go'an tahay maalmarinta is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee uu la gaaray abiy axmed suuqa xoolaha ee deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ganacsi iyadoo aad loo kala iibsanayo ariga mid ka mid ah maraakiista daraasaadka ee ka faallooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay qaaradda yurub ayaa sheegay in olole dagaalkii xasan sheekh maxamuud ay awood ka sii qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta qaraxyo iyo weerar madaafiic ah la beegsadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose guutada qaraxyada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa waxay maanta qaraxyo la egteen kolonyo ciidamada shisheeye kuwaasuu ku socdaalayay duleedka deegaanka namber lixdan ee shabeellaha hoose waxaa qaraxyadaasi dhimisho dhaawac ku noqday ilaa lix askari oo ka tirsan ciidamada afrikaanta uganda sidoo kale waxay mujaahidiintu madaafiic maanta ku asqeeyeen xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka burcolow ee hoostagta degmada baraawe waxayna madaafiicdaasi ku hobteen gudaha xerada lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada afrikaanta ah ee shisheeye sidoo kale waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa weerar qarax ah oo maalin ka hor ciidamada shisheeye ee afrikaanta lagula beegsaday deegaanka laanta buure waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari tow ah inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo ka tirsan ciidamada afrikaanta ee uganda aabbaha dhalay gabar soomaaliyeed oo si xun loogu dilay kenya ayaa ka warbixiyey goorta ay waayeen gabadhooda iyo qofka lagu tuhunsan yahay in dilka ka dambeeyey maxamed sheekh ayaa ka warramaya waxaa marba marka xigta dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika kusoo badanaya dhacdooyinka warkutaalada ah ee la kulmayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dumarka ku nool xaafada islii oo xaafadda ugu badan ee soomaalida dalkaasi kenya degta wararka inaga soo gaaraya magaalada caasimadda ah ee nairobi ayaa ku warramaya in si fool xun oo ka baxsan bani aadamnimada gudaha dalka kenya loogu dilay gabar soomaali ah dhacdan ayaa waxaa dhalisay hadaleyn xoogan taasoo ilaa iyo haatan ka taagan tahay gudaha dalka kenya gaar ahaan xaafadda isli oo xaafadda ay ugu badan yihiin dadka soomaalida aabbaha dhalay gabadha sida arxandarrada ah loo dilay ayaa u warramay warbaahinta isagoona ka warramay markii ugu dambeysay gabadhiisa taariikh aan u malayn saddex inay tahay aan u malayn ay ay dhacdee labaatan iyo saddex shan saac iyo bar waktigaa iyadaana la joogay marka meelay gabadha shaqo u joogteen waktigay meesha ka galbanaysay oo shan saac iyo bar la joogo aa ugu dambaysay waa xilliga gabadha la waayay afar iyo toban beri haddaa un isku soo daro afar iyo toban beri haddaan ay maqan ay maqnayd ay maqnayd gabadha meydkeedii iyo lafaheedii iyo meeshii lagu dilay booliska aragtay marka lafaheedaa lasoo xaabiyey oo la qalay oon hilib lahayn marka warkaasay booliskana soo gaarsiisay waa soo sawireen isagoo sii wata hadalkiisa ayaa intaa ku daray in dilkan ay ku tuhmayaan nin dhowaan nafta dhaafay ilaa iyo saddex dumar ah iyo waxaa ka dhexeey gabadha la dilay maya anigu weligay ma arkin laakiinay uun sida kale warka waa nin marka hore yani qaraabo la moodhayay qabiilka uun ka dhashay qaraabanimo marka hore gabadhka isku yarbarteen marka kaasaa marka horeba tumaadka la tumay haddana isaga ay booliska soo qabatay naftiisay soo qabatay kolley waa un isbarteene annagu he wax kaloo xiriirkooda kale ma garanayne wax nooloo sheegayna ma jiraane laakiin dad uun qaraarnimo isku bartay oo marka isyaqaane un lahaayeene aabbaha dhalay gabadha lagu dilay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya gaar ahaan xaafadda islii ayaa ka warramay taariikhda nololeed ee gabadhiisa gabadhta waxay ahayd gabadh wax badan akhris ku soo jirtay marka sanadkeedana waa labaatan iyo toddoba sano marka toddoba jir ay waxbarasho ku gashay intaas waxbarashay soo waday dhakhtarnimay soo waday marka haddan maalmahan hadda laqamana ay soo qalinjibisay marka qalinjibintii marka ay soo qalinjibisay sheefkan la kulmo tuulooyinkan madheera hoos imaada ay kusoo kortay ay ka waxbaratay marka gersay meel yidhaahda ay ka waxbaratay oo baramary ku dhammaysay oo ay secondary asxaab ku dhammaysay oo jaamacad gaar soo aaday oo ay nairobi usii dambaysay intaasay waxbarasho soo waday annaguna uun maaragta aan ku daba taagnayn oo ku taakulaynay marka haddan inay wax noo soo barato oo kabacdi ka bacdi ku nasanaan rabnay marka gacan cadow unbaa hal marka u yaalay si kastaba haatee dilkan ayaa imaanaya xilli dhowaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya gaar ahaan xaafadda isliil lagu dilay saddex gabdhood oo soomaali ah isku qoys ah tani waxay noqonaysaa haweeneydii afaraad oo soomaali ah oo uu nolosha dhaafyoonin horey uga tirsanaa ciidamada etoobiya hase ahaatee uu asalkiisa soomaali yahay mid ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalku ku hagaradeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali aadan ayaa warkani soo gudbinaya mid ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalku uu ku hagraday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ismaaciil kerow oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay jubbaland ayaa eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka wuxuuna sheegay in intii ay socdeen duulaankii ay gobolada dhexe iyo koonfurta somaaliya ay kusoo qaadeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka hub iyo ciidamadii ugu badnaay uu xasan shaqeeyey gobolada dhexe isagoona taa beddelkeed usoo diray wiilal yar oo aanan hubaysnayn isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi in ciidamadii tabarta darnaa ee usoo diray xasan sheekh ay u qaybsameen kuwo markii furmaha la geeyey ka cararay iyo kuwo qoryihii ay ku hubaysnaayeen la goostay oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa la socotaa dowladda federaalk dagaal ba ay qaaday goboladaas dhaxay dagaal maarta xasan sheekh uu ku qaaday hob hobki qaranka magaca soomaaliya ku imaaday xagguu geey inta facekii labaad marka annaga howlgalnay wiilal yarar baa maaratahay oo ayaa inta loo soo diray annagaa hubaynay qaar qorihii la baxsada qaar maaratahay meeshii la geeyay maaratahay istaag ay noqdeen duulaanka shareecada dirirka ah ee ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay ka dhaxleen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay eedeyn hawada isku mariyaan madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa mar kale ku celiyey inay ka go-an tahay meelmarinta is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee uu la gaaray abiy axmed farxaan cali ayaa faahfaahinaya madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa mar kale ku celiyey inay ka go-an tahay meelmarinta is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee uu la galay abiy axmed kelimad qayb ka ah ololihiisa doorashada ayuu muuse biixi ku sheegay in dekedda berbere ay etoobiya u dhisayaan ciidankeeduna ku wareejin doonaan qayb ka mid ah badda cas taas beddelkeedana ay etoobiya u aqoonsan doonto maamulka somalilan dalka go'ay soomaaliya muuse biixi ayaa dhanka kale hadalkiisa ku sheegay inuu ku riyaaqsan yahay hadalkii uu horay u yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ee ahaa in etoobiya haddii ay hadda bad ku filan aysan helin ay carruurtooda heli doonto mustaqbalka m o u wax badan ayaa inaga xidhan oo haddii aynu saxeixno waa ka koowaade waa dowladda dowladaha afrika ugu weyn dhaqaale dad iyo ciidanba waa dowladda aanu shaarka nahay inta la jaarka ee ku wareegsana afrika oo dhammi nin waliba wuxuu kaambeyn ku jiraa inuu etoobiya wax la qabsado khayraadkeeda iyo baahideeda inaad wax ka qabato la baacibsirayso dhaqaalo lahaato wax la wadaagto waa tallaabada horese inu ku kori karno marka emoyiga waxaa kow ka ah in la helo ictiraaf ay etoobiya dowladda weyne ee gobolka ay ictiraafto somalilan inaguna aynu siino marinbiyood meel deked ah oo ciidamadeeda badda kusoo xidhaan dekedaa berberana iyaga iyaa u dhiseen maanta waynu haddii aynu ictiraafka etoobiya ka helo oo aynu saxano insha allah wuu dhow yaho muuqdaaye waa maqlaysa ra-isul wasaarahooda maalinta ictibaar ku hadlaya u lahaa haddaan saxiixi waayo anigu xitaa carruurteeda saxiixi doonta bishii janaayo ee bilowgii sanadkan ayay ahayd markii ay etoobiya heshiis la gashay maamulka la baxay somalilan iyadoo uu muuse biixisiiyey qayb ka mid ah dhulxebeedda badda cas taa beddelkeedana ay somalilan etoobiya ka helayso wuxuu ku sheegay aqoonsi suuqa xoolaha ee deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ganacsi oo sarreeya iyadoo aad loo kala iibsanayo ariga warkani waxaa inoogu diyaariyey maxamed muudey
warbixintan waa mid aanu kaga hadlayno booqasho shaqo oo aan ku tegay suuqa xoolaha deegaanka kunyubarow shaqada aan ku aaday suuqa xoolaha kunyubarow sagaalka subaxnimo ayaan tegey marka ay bilaawatay shaqada suuqa kulkii aan gaaray ugu horeen waxa aan la kulmay mid ka mid ah ragga beeralayda magacmajaki siduu ismaan uuma wasliir heelaa antas laga gada suuqa kuunya barow ma agyay erano erankanna kolley hadda beesa rigooga beesa macnaa oo ag beesa soomaaliya markii loon oo hadda loonshaaga laba malyan riidii hoogliida laba malyan iyo laba boqol laba malyan iyo saddex boqol riidii oo dhexdhexaad agta malyan iyo lix boqol malyan iyo toddoba boqol orgada oo baqayda agyaan laba malyan iyo siddeed boqol ilaa saddex malyan eranka beesa rigooga suuqa seylida ammaangaa sugunya nidaama loo luunkala gadadeesh nidaamo liida nidaamo on degsinya dulaalino rigoogan dad oo madax agi on rigooga oo sagashaqaasha anigoo howsha shaqo ku jira ayaa haddana waxaan wax ka weydiiyey ganacsade deegaanka reer kuunyo kaas oo isaga ka waramaya halka uu u iibgeeyo xoolaha uu ka ganacsado aadan eeden madkaaroo magaaga marka aranka suuqan suu gadne ilaa eedn baarsi saarne marba siiba afgoysidayne marba neefkii haddii kordhbooda aran inba qalasokuumibarow kuumibarow afgooy aran kuumibarow qalaalku eh kaste marka neefkii ma mar laba doolar isku hal mar laba doolar bar ma mar saddex doolar marka barta hoos jeeda aranka aranta hoos jeeda kaste furxaan maxamed jumcaal alidha een ganacsigaani ee xoola dhoofintaani ee deegaanka kuumibarow aad ka wado goormaad bilowday wallaahi waxaan bilaabay bishan ade bishan bilowga ah markii labaadaa soo laabana waa xoolaha ilaa lixdan toddobaatan neef aa markiiba wadnaa een xoola aad oo iibiso een suuqan ee kuumibarow marka aad ukuru gasho xabadkii imisaad ka siisaa wallaahi waa malyan shan boqol malyan lix boqol waay ugu dambayntii howshayda shaqo waxaan ku soo gabagabeeyey maamo ka tirsan haweenka taas oo iyana ay ka ganacsato xoolaha una iibgeysa magaalada afgooye mararka qaarna baadiyaha aan u dhiibtaa marka iyo cayilahanaa safriyaa aadan u nibcaysana ilaaha ku mahadsan marna waxde alxamdulilah wixii ilaahay naga siiyana waan ka soo helnaa waa gartay bal waxaad noo warbixisaa een saacaddan iminka ula hadlayo een xoolaha een xaggee bay mariyaan siladoodii maasha allah aada xoolaha lacagtooda u fiicanta baryahan argul lacagu leeyahay neefkii dhiigle lacag fiicanuu leeyahay xagga markaan geysanana ilaahay waxbuu naga soo siiya aad faa'iidada baryahan maasha allah ayaan badnahaba aadan xoolaha u dhiibanaa waa gartay een xoolaha inta badan aad iibiso maxamar keliyaad geysaa mise buulumareer iyo afgoyn waa geysaa maya ani afgooyaan geeyaa reer buulamareerid ganacsatada xoolaha ariga ayaa suuqyada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si dardar leh ugu soconaya iibka ganacsiga xoolaha ariga ah mahadsanid maxamed warkan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mid ka mid ah maraakiista daraasaadka ee ka faallooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay qaaradda yurub ayaa sheegay in olole dagaalkii xasan sheekh maxamuud ay awood kasii qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiisha warkaasi muxsin xasan ayaa soo gudbinaya warbixin uu soo saaray macadka diraasaadka yurubiyan council ee cilaaqaadka arrimaha dibadda magiciisana loo soo gaabiya a c f r ayaa lagu muujiyey walaac la xidhiidha korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka dowladda federaalka iyo ethoobiya kaasoo saamayn taban ku yeelan kara duulaanka shisheeyaha ee dalkan warbixinta oo uu qoray koraado kook oo ah qoraa ka faallooda arrimaha qaaradda afrika aqoonna u leh arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha horeyna ooga soo shaqeeyey dalalka kenya jabuuti iyo soomaaliya ayuu hoosta kaga xariiqay in marba marka xigta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sii xoogaysanaysa soomaaliya wuxuu soo hadal qaaday qoraaga weerarkii duqaynta ahaa ee dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen xerada xalane kaasoo dhaliyey khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac axaddii aynu soo dhaafnay saldhig militari oo ku yaalla bartamaha muqdisho hoyna u ah mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika qaramada midoobay iyo hay-ado caalami ah ayaa la kulmay weerar duqayn ah durbana waxaa mas-uuliyadda sheegtay xarakada al-shabaab oo u xusul duubaysa inay ridda dowladda federaalka tanina waxay muujinaysaa xaaladda cakiran ee dalka iyo sida ay weerarada hubaysan ooga dhacayaan meel weliba ayuu yidhi qoraaga warbixinta warbixintan uu daabacay macadka yurubiyan council ee cilaaqaadka dibadda waxaa lagu sheegay inaanay wax natiijo ah xaqiijin ololo dagaaleedkii labadii sane ee lasoo dhaafay ka socday soomaaliya kaasoo lagu doonayey in lagu burburiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo meelaha qaar horumar looga sameeyey ololo dagaaleedkii lagu qaaday al-shabaab haddana weli gacanta sarraysa waxaa iska leh xarakada al-shabaab oo weli maamulaysa deegaano ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka ayay leedahay warbixinta qoraaga warbixintan qoray ee lagu magacaabo koraado kook wuxuu sheegayaa inay jirta cabsi xoog leh oo la xidhiirta inay al-shabaab isku ballaariso dhul hor leh maadaama buu yidhi ay isdiidan yihiin oo uu khilaaf adag ka dhexeeya dhinacyadii xulufada ka ahaa dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan cusub waxay soo hadal qaadaysaa xiriirka iskaashiga xagga difaaca ee dhex maray dowladda federaalka iyo masar iyadoo tilmaamaysa in heshiiskaasi uu halis gelinayo mustaqbalka duulaanka shisheeyaha maadaama ethoobiya ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay ciidamadeeda qaybta ka yihiin isbahaysiga midowda afrika waxay leedahay warbixinta heshiiska masar iyo dowladda federaalka wuxuu sidoo kale iska horkeeni doonaa xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada taasoo keeni karta firaaq amni oo cidda buuxinaysa ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab duulaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis oo wakhti ahaan ku eg sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun afar iyo labaatanka ayay warbixinta ay baahisay xarunta eurubian council on foreign relations tilmaamaysaa inay abuuraysa firaaq amni oo aanan ilaa iyo hadda caddayn cidda buuxinayso inkastoo diblomaasiyiintu ay ku dadaalayaan sidii loo dhisi lahaa howlgal cusub haddana qodobada la xidhiira maalgelinta iyo cidda ka mid noqonaysa ayaa saamayn ku yeelan doonta amniga soomaaliya mustaqbalka dhow ayuu leeyahay qoraaga warbixinta corado cook khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo ethoobiya iyo isku soo dhowaashiyaha alqaahira iyo filla soomaaliya ayay warbixintu tilmaamaysaa inay abuuri karto fursado ay ka faa'iidaysan doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ethoobiya aanay sinaba u oggolaan doonin inay ka jilballaabato dalkan halka masarna aanay u fududeen inay ciidamo kumannaan askari ah ka soo dejiso magaalada muqdisho haddii ay sidani wax ku socdaan waxay warbixintu ka digaysaa suurtagalnimada in soomaaliya ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay dalka afghanistan xilligii ciidamada maraykanka iyo kuwa naato ay iskaga carareen dalkaas haddii aan la qaadin tallaabo deg deg ah xarakada al-shabaab waxay ka faa'iidaysan doontaa kala qaybsanaanta iyo khilaafka jira taasoo horseedi karta fashil amni oo weyn oo saamayn kara mandiqadda geeska afrika iyo badda cas ayay leedahay warbixinta uu daabacay majliska yurub ee cilaaqaadka dibadda oo ah xarun samaysa diraasaadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda warkiyaal furqaan waanigeynta